saacadihii lasoo dhaafay waxaa garisbaalley oo ku taala duleedka muqdisho ka dhacay falal foolxumo ah oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidanka ayaa si xoog ah ku galayay guryaha dadka shacabka ah iyagoo dadka rayidka ah jirdil iyo xadgudubyo kale kula kacayay lacago baad ahna si xoog ah ku weydiinayay qaar ka mid ah shacabka garisbaalley oo ay ku jirto hooyo ay xadgudubyo kula kaceen ciidamadan ayaa ka hadlay warbaahinta waxayna ka warbixiyeen sida ay wax u gaareen bulshada halkaasi ku nool degmada garasbaalley waay waaxda aniga macaaniyaan joogaa laakiin waaxda weedooda ka imaadeen ayaga canshuurtaradeedaa rabnaa idheen ana canshuurta anigoo ilma yaryara haystaa guriyaan joogaa ninka guriga lahaan kuu waca walaalow isug niniyo qorigaana adnaankii igu farto guriga gudihiisana iigu soo galay guduhuba iigu soo galayba guriga jarjir aa qori adnaankiisa dooy farto saas qoriga igu baco yidhi hadda baaska kugu carraqa maxaa wata u yidhi adiga horta oday wadaad kaloo soo joqore baagiisa ku garaaceen gabar kale iyadana ulay ku garaaceen waa joogtaa gabar kale albaabkii haraanta ugu dhuftaan waa gaban nahay dad badanaan nahay oo ay maanta ay dhibaato u geysteen canshuurtan baasilka afar sacna lagu wada guryaha loola taagan yahay waa in laga joojiyaa sheekh maxamuud wax la xisaabtamoo muslima ma jiraan miya waana dhiba anaga heergas baale hadaanahay dhibaataa loo ge ana hadda dib iguma taala laakiin dad badanay ku taalaa gabadhaan hadda taleefonka iskaloo kula hadlayso albaabka inta ku haraasiye oo cunug yariisa ay saabsaneed ay dhahda warsug wadharaa gashanaayo warsug dharaa gashanaayo intay dhehaysa uu u galay keligeed ayadoo maxram la-aan waxaa suurtagal miya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa wajahaya gaboodfallada uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo habeenbarkii guryaha uga daata dadka rayidka ah si ay uga qaadaan lacago baad ah dowladda federaalka ee hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku caanbaxday boobka iyo barakicinta dadka danyarta ah